tallaalka caabuqa covid nteen ayaa la gaarsiiyey tuulooyinka ka baxsan magaalada dhaadhaab bahda caafimaadka ayaana shacabka ku boorinaya inay qaataan tallaalka waxaan wadnaa tallaalkii maaragtay jaanjadii laskaga jaanjaynaya koronaga xuseen cusmaan axmed wuxuu ka mid yahay bahda caafimaadka deegaanka dhadhaab marka jaanjada muhiimadeeda horaan way jirtay oo maaragtay gaaris iyo dhadhaab iyo meelaha way ka socotay haddana waxaa loo soo gudbiyey xagga tuulooyinka marka muhiimadda marka jaanjada haddaan maarata waxay inaga taabto takhtarkan u jooga u dhiibana wuu sheegi doonaa jaanjada horta kolley baalkan koronaga saa maaratay u aragnayba wuu ku jiraa waddanka oo maaratay meelo badan buu ku jiraa oo saameyn badan buu maaratay ku yeeshay caalamka o dhanba marka waa maaratay daawo ay dowladda soo dhiibtay oo ka hortaga oo sacdaynaysa qofka marka wixii daawo ena dadkeenna hadda soomaalida inta badan waxay dhahayeen wixii la wada xumalayna wax ama maaratay si kala dad baa shalay waxay dhaheen waxanayt waa maarata waa erbad maarata ma dhasho eh waa erbad nooc kale eh saas maaha wax allaale waxay dowladda soo dhiibto waa daawo maxaa yeelay isbitaalka meesha noogula dhisay daawa la dhigay daawada meesha la dhigay kolley nin walba u doontaa ilmaha yar baan soo tallaalanaa maaratay kaniinkaan doonanaa shorobadan doonanaa waa daawo waan ku cafidnaa alxamdulilah caafimaadka ilaahay baa noo geli daawada saa darteed bahashan waxbayaan kusii dheeraanin waa muhiim waxay muhiim u tahay waa midoo waa ka horteg halkan waa tuulada maleyley waxaana bulshada la fahansiinayaa muhiimadda uu tallaalka u leeyahay qofka ugu horreeya ku dhacan waa garabka madaxa maarata yaa layga duray waxyar marka iyaga kuyar xanuun laakiin marka dambe alxamdulilah waa ka hadda waan iska socda waan fiicana waan shaqaynaya marka xanuun weyn ma sii jiro qandha ma sii jirto madhaleys wax laleey ma jiro waxaa maarata waa af soomaali marka waxaa iska daaya irbadda waxaan dadka ku boorina inay qaataan waxa yara xanuunka marka aad dareemays waxbaha fiirinin muhiimadda yaa ka weyna qaata insha allahu tacala joseph inderi waa madaxa xarunta caafimaadka ee maleyley Leo kupeana chanjo ya korona, na kama kawaida vile mmesikia kwa uh, media ama kwa redio, korona tumesikia ni ugonjwa ambao ina imemaliza watu wengi kwa saa hii tunasikia uh, imemaliza zaidi ya watu elfu tano na e, nimeamua kuja kuwaletea hapa huko kwa kijiji uh, ndo yule ambaye atakubali, kwa sababu hatulazimishi mtu. Yule ambaye atakubali kudungwa, tuko nazo hapa uh, tutakudunga alafu tutachukua details zako alafu vile ambavyo mwenzangu amesema mta, kuna message utatumiwa ambayo utapata, utaweza kupata hiyo certificate.
shacabka ayaa qaarkood dareen ka qaba qaadashada tallaalka inkastoo ay bahda caafimaadka wadaan dadaalo ay dadka ku fahansiinayaan maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab